eedaysanuhu wuxuu maxkamadda horteeda qiraal kaga bixiyey inuu yahay ninkii soo dhoweeyey gacankudhiiglihii dilay maareeyihii dekedda boosaaso cabdulaahi ibraahim oo magacyadiisa xarakiga ah u ahaayeen qaasin iyo xasan sidoo kale wuxuu qirtay eedaysanuhu inuu gacankudhiiglaha ku hayay gurigiisa labaatan cisho inuu u soo qaaday labada kaar isla markaana bastooladda wax lagu dilay isagu hayey kuna wareejiyey markii howlgalka la fulinayay sakariye oo hadda maqana ah waxay u fadhiisatay eeddii loo haystay xidigle maxamuud axmed maxamed sheekey oo ka tirsan ciidanka b m b f eedaysanaha waxaa lagu eedeeyey inuu bastooladda lagu dilay maareeyaha dekedda boosaaso uu geliyey dekedda isla markaana uu ahaa hubiyihii dhimashada maareeyaha eedaysanuhu wuxuu inkiray inuu geliyey bastooladda iyo inuu joogay meesha dilku ka dhacay iyo inuu tegay isbitaalka waxay xeerilaalintu hor keentay maxkamadda sagaal markhaati sagaal markhaati oo kaydhaar kadib waxay caddeeyeen inuu goobjoog ahaa xilliga weerarku ka dhacayey weerarku ka dhacayey uu sitayna qori iyo tuutay islamarkaana uu isbitaalka tegey markii la geeyey meydka iyo dhaawaca wayna ku qanacday maxkamaddu waxayna ku xukuntay sheekeeya dil toogasha ah waxay u cuskatay xeer lambartan qodobka labaad farqadiisa koowaad waxaa ka furan bil racfaan ah